walaalkayow waxaan u aragnaa haddee dhaqanka soomaalida iyo midka adirka xogeysur iyo intaba bini aadamku haddii wax dhex maraan in la wada rabaa waa shayga keliya ee ugu wanaagsan marka annaguna markii horeba ujeedadeennadu dawladdu dawladdii aan soo dhisanay oo federaalkayd bay ahayd laakiin waxaan dareemaynay inay mataqaanaa runtii aysan ayadu wada shaqayntii iyo xoogaa ka gacdisayoo ay xoogaana gacan dibxaynayso marka in la wada hadlaayo laga wada hadlo mataqaanaa waxyaabaha aan qabanayno iyo hadday dhinaca amniga tahay iyo hadday dhinaca dhaqaalaha tahay iyo hadday tahay dhinaca horumarinta in laga wada hadlaayo waa soo dhaweynaynaa waana mataqaanaa waana ku faraxsanna
waa tahay horey waxaa u jirtay xildhibaane in ooba xataa shirkii kismaayo qodobadii kasoo baxay ka mid ahaa in dowlad goboleedyadu ay ka cabanayeen in heshiisyo horey iyaga iyo dowladda federaalka ay wada galeen inaanay waxba kasoo bixin hadda marka heshiiskan cusub rajada aad ka qabtaan intee bay la eg tahay walaalow waxaan isleeyahay wixii hore ee ay maamuladu galeen ee hadda ay sheegeen looga baxay heshiiskan hadda waa ka ballaaran yahay runtii waxaa qeybka dhaqankii hirshabelle laga soo jeeday waxaa kamid waxaa qeybka ah siyaasiyiintii waxaa qeybka ah baarlamaankii hirshabelle waxay leedahay markhaatiyaal badan iyo shuhuud ayay leedahay soomaalidana waxay tirahdaa maamaha soomaaliyeedda waxay tirahdaa kaadi badana waa loo gogolbabsaa marka intii xada anagu ka maamul ahaan ay nala arkaayaan dhaqanka iyo ummadda waxa weeye waa wixii heshiis ay ku baaqaan waa soo dhaweyneynaa hadday aada ka baxaanna ummaddii reer hirshabelle iyo dhaqanka iyo siyaasiyiintii ayagoo nala og bay ka baxeen marka eedeedana anagu ma mataqaanaa malihin marka waa waa waa insha allah waxa weeye waa seeta dheerayneynaa waxaan jecelnahay inaan aan arrinkaa ayada ah aan bal ay ummaddu nala aragto waxaa rabay dadka ku dhagaysanaya inaad bal u u sheegto haddii uu jiro wax farqiya oo u dhexeeya heshiiskan cusub oo hadda xukuumadda muqdisho iyo hirshabelle ay wada gaareen iyo heshiisyadii horey ee xukuumadda iyo dowlad goboleedyada oo aanan waxba kasoo naasa caddaan
maya walaal waxaan jecelahay insha allah maamulada lafteeda inaan iyo dawladda xataa inaan dhexdhexaadina wax diidaya ma jiraan in sida annaga ay nooga aqbaleen ama ay noola meeldhigeen inaan wixii aan ka tabanaynay ay toosiyaan waxaan jecelahay insha allah inaan maamuladii ayaga dhexdeeda xataa gallo maamul kastaba wixii xaggiisa ka mataqaanaa dawladdu uu ka tabanayay iyo waxyaabaha jirna wax badan xoogaal baan ka nahay marka insha allah waxaan jecelahay inaan arrin soomaali oo dhan dan u ah inaan insha allah qabano waxayna ila tahay ciddii hadda soomaalinimo iyo waxa lasku wado hadda cid diidaysana ma jirto marka insha allah heshiisku ku koobnaan mahayo haddii ilaha yidhahdo saan isleenahay annaga hirshabella iyo federaalka insha allah wuxuu gaari doonaa hadda sida galmudug oo kale waxaan jecelahay in haddii ilaha yidhahdo waa tahay laakiin golaha iskaashiga dowlad goboleedyada kale oo markii hore madaxweynaha hirshabelle uu la mideysnaa arrintan waa ay ka jawaabeen qoraal ay soo saareenna waxay ku sheegeen inaanay waxba u dhimeynin qadiyadihii ay markii hore ka taagnaayeen xukuumadda soomaaliya sidee baa u aragtaa maya waa sidaas waa waa saasoo runtii de wax uma dhimayso oo annagu wax maamulada lagu diminayo heshiisa meena gelina xisaabaadkanagi hoosaan aan mataqaanaa kala hadalay dawladda si maamulada iyo dawladda ka ka dhexaysana waxaana jecelahay inaa anagu aan arrinka iyada ah aan ka gallo dhexdhexaadin iyo mataqaanaa in wada hadal mataqaana aan aan ku raadin haddii ilaha yidhaahdo marka annaguna hadda qorsaanaguna ma ahayn maamulada inaan anaga wax u dhilno ama maba ahaba dadku qof qofku xisaab qofka meesha culaysku ka haystaa isagaa mataqaana yaqaan culasaadkanagiina inaan waxaan jecelahay wax ka qabano kuwoodana aan haddii ilaha yidhahdo ku xejino marka yaan wax weyn oo culaysa in loo arkana meeshaas ma ahaba oo maxaa weeye in la wahalaa wax walba ka dhimisa waa tahay horey hirshabelle ka ahaan waxaad cabasho uga qabteen in n amnigii oo kale iyo n lacagtii dowlad goboleedyada la siinayey oo dowladda dhexe soo maraysay in labadiiba laidinka cunaqabateeyey iyo arrimo kale marka hadda heshiiska la gaaray ma labadaa qodob bay ku eg tahay mise waxa weeye wuxuu waa waa heshiis intaa ka ballaaran
waa ka mid waa ka mid waa hadda qodobada ugu xasaasisan oo hadda ugu horeeya weye wixii kalena hadda weli warku aad banaanka uguma soo bixin insha allah ugu dambayntii wax hadda soomaali iyo maamulada iyo midna waxu dhimahaya heshiiska anaguma ahane waa in dadka laisku soo dhadhaweeyo waa in la wada hadlo wixii wada hadal ku imaan waayana dagaal kuma imaan karaan laakin waxaan rajaynaynaa inaan idanka ilaahay maamulada xaggoodana iyo federaalkana inaan gobol labadeeya xataa waxu qabano oo mataqaana wada hadal aan aan aan raadino maadaama aan maamuladana ka mid nahay oo aan ka mid nahay golahaas dawladda federaalkana aan marka insha allah waxay ku dhamaanaysaa haddii ilaahay yidhaahdo in sida aan u wada hadalleefa loo hadlo waxaa kaloo soo xiga soomaalida waxay tiraahdaa geedjiruu bedeela waana wada jirtaa waana kala jirtaa waxyaabana isku dan baan karnaa waxyaabana kala dan baan ka noqon karnaa xildhibaane waxa weeye hadalkaaga waxaan ka fahmay in dowlad goboleedyadu aysan isku dan ahayn xaajadu ma sidaas ba
maya waxyaabo badan bay iskuudan ka ahaayeen sida kale waxyaabaha iskuudan ka ahaynna waa jirtaa waxaan iskuudan ka nahay in mataqaana wixii dawladdu ay ka hayso oo maamul ahaan ay sidii rabay aysan u maamulin waa gartay ama mataqaanaa qaabkii ay u wadihi lahayd maamulada ay ka khaldan tahay iskuudan baan ka nahay waxaana iskuudan ka ahayn sida hadda xiriirada beesha caalamka oo kale annaga hadda kariirkada lahaana wadamada turkiga iyo iyo qatar iyo runtii xiriirkoodii annagu runtii waa isku fiican nahay qaar ka midana maamulada oogtahay imaaraat arrintaas qadar baan ku keenaye wararka la isla dhex marayo maxaa ka jira oo sheegaya in n heshiiska dawladda iyo hirshabelle qatar ay garowdeen ka ahayd
maya maya maya dawladda cid kale namay helin waxa weeye waxaa runtii dawladda iyo odayaashii dhaqanka hirshabelle siyaasiyiintii xildhibaanadii hirshabelle madaxweynaha madaxweyne guddoomiyaha baarlamaanka waa tahay marka lacagtan labada milyan ah oo hirshabelle hadda la yidhi waa la siinayaa ma already ba lacagtii waa qaadateen mise waxa weeye waa wixii aad ku heshiiseen un adinka iyo xukuumadda
walaalow heshiis iyo qaadasho iskumada xigtada heshiis iyo qaadasho runtii iskumar ma noqoto laakin isdaba taal baan isleeyahay marka laakiin dakliga labada milyan waa ka heshiiseen un in la idin siiyo soo maaha hay ma laga heshiiyey waxyaabahaas adigu waxyaabahaas iyo waxyaaba kalaba hadda runtii isku soo badawey yaa bixinaya marka lacagta ma qatar ma turkiga mise dawladda maya lacagtaasi lacag maamuladu ay runtii in la siiyo ay rajeynayeen waxyaabaha hadda runtii maamulada intooda badan ay ka goysanayeen oo ah lacagtii la ballan qaaday oo ahayd in maamulada sisan boqol oo kun loo siiyo dadkii oo amnigii siday hawlahooda hoose uga xaliyaan oo xoogaha marka horena dawladda labada malyan marka maxay tahay hirshabelle hadda maxaa ku qaadanaysaan ma lacagtiina oo idin aruurtayba mise arrin kalaa jirta maya maya maya waxaan waxaan isleeyahay waa bilaha nuskee aadan waxyaabihii mataqaana iyo waxyaaba hore oo ah xaggooda aan aan mataqaana ku tirinaynayo adigu calaa iyo xaal muhiimadda la heshiiyey dhaqaaluhu intuu rabaa la ekaadee xoogaa heshiis hordhaxaa noo bilowday insha allah waana la dhamaystiri doonaa maamuladana insha allah sidaas oo kale aan waxaan rajeyneynaa inaan inaan er erge ka noqono ayaga dawladda u kala ergeyno oo wadaasiin dawladdana waa u sheegi doonaa inay maamulada waxyaabaha ay u khaldan tahay ay ka geyso waa tahay ergelimada ay ka ay ka daayaan sida hadda maamulka galmudug oo kale culayska saaran ay dawladdu khafiifiso ma suuragelayso in maamulada qaarna la yidhaha waa la duminaya qaarna mataqaanaa hesiiska lala gelaya macno badan ma samaynayso marka dawladdana waa u sheegi doonaa insha allah inay maamulka galmudug xaaladda ka taagan ay ay si si wanaagsan ay u hijaajo maamulada kalena ay ay mataqaanaa nooca kasta ay ku yaadin karto ay ku yaadiso si loo wada hadlo